goobjoogayaal ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegeen in maanta halkaasi ay ka baxeen ciidamada itoobiya saraakiisha dowladda soomaaliya ayaanan weli si rasmiya u xaqiijin ka bixitaanka ciidamada itoobiya halkaasi maxamuud ibraahim cali ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow wuxuuna ku adkaystay inaysan weli ka bixin ciidamada itoobiya deegaanadaasi ciidamada etoobiya weli kama bixin meelihii ay joogeen waa joogaan laakiin kolleyba qorshaha ugu jiraa inay baxaan markay baxayaanna de waa ciidamadii kale ee amisom in si toosa xilkii ay ugu wareejiyaan oo goobihii ay joogeen oo lagu kala wareegay noqonaysaa laakiin hadda weli ma bixin laakiin hadde waa diyaar garow iyo wax way ku jiraan yaa idiin sheegay inay diyaar garoowayaan hadde waa meeshii baan joognaa gobolkiisa oo gobolka iyaga ma aha waan la socnaa xaaladooda miyay idiin wargeliyeen goorta ay bixi doonaan goorta ay baxayaan haddayna wargeliyaan xitaa haddeer waxaanu diyaar unahay inaan halkan ka sheegno ma aha laakiin kolleyba diyaar garow bay ku jiraan wayna bixi doonaan ciidamada etoobiya marka taas waa taas weeye hadday baxaan ciidamada etoobiya taasi maxay kusoo kordhin kartaa ammaanka gobolka wallahi ammaanka aada buu u wanaagsan yahay middaa laga soo shaqeeyayay ciidamadii qaranka soomaaliyeed baa jooga meesha rag maaragtay shaqadaa si gaara ugu howlan ayaa jira marka waxaa kaloo jooga ciidamadii amisom baa jooga marka dhinaca ammaanka aada buu isugu filan yahay gobolka wax dhibaataa kama soo gaarayso halkay sheegeen inay ka baxayaan wallahi goobaha ay haddeer joogaan oo gobolka ay ka joogaan ayay ka bixi doonaan waxaana bedeli doonaa ciidamada amisom ayaa bedeli doonaa marka ay noqoto inay si toosa u baxaan laakiin wax vacuum ah oo maaragtay hadacsanaan dhinaca ammaanka kama iman doonto hadda
waa gartay maxaa sababay inay hadda baxaan wallahi hadde taas waa dawladda iyo ka dawlad ahaan iyo xiriirada iyo ayaga dhex yaala iyo taas ayagay u taallaa waxay noqonaysaa su-aalahaas jawaabteeda aniga si toosa uma bixin karo waxay ku fiicnaan lahayd maaragtay dadka ay qusaysa arrinkaasi oo si tooska afraha ugula jira inaad weydiiso laakiin annaga ka gobol ahaan intan gaga aadan un baan ka jawaabeynaa cabdi aadan hoosow oo ah guddoomiyaha gobolka baay wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay maxamuud cali ibraahim